الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر صدن يا صدحات من كتابي nuur اlyaqiin fi siirati sayidi اlmursaliina salى اllahu عalayhi wasalam qisaةu cuklin wa curayna qisadii cukli iyo curayna cuklin waa qolo wa curayna waa qolo labaad waa laba jifiyood qadima calىa rasuuli اllaahi rasuulka ilaahi waxaa u soo galay salى اllahu عalayhi wasalam fii shawaalin bisha shawaal la yidhaahdo jamaacatun jamaaciya koox oo min cuklin reer cukli ah iyo wa curaynata reer curayna iskugu jira laba jifiyood ba iskugu jiraan fa adharuu waxay daahirsadeen fa adharuu waxay daahirsadeen alislaama muslimiin baa nahay ba dheh wabaayacuu rasuululahi nebigana waa la mubaayace mubaayacoodeen sala allah alay slm waa gacan qaadeen mubaayacay la galeen wa kaanuu waxay ahaayeen nimankaasi siqaama niman xanuunsan toddoba nin bay ahaayeen ama siddeed nin bay ahaayeen waa jiranaayeen kaanuu siqaaman bay ahaayeen musfaratan alwaanuhum miday jaallo tahay midabadoodu wa kaanuu musfaratan miday cagaar iyo jaallo tahay musfara alwaanuhum midabadooda midabkoodii baa isbedelay nimanka waa xanuun cagaarshow bay qabaane iyo malaariya labadaasba waa lagu sheegaa xanuunka ku dhacay cadiimatan buduunuhum waxay ahayn calooshoodu miday waaweyn tahay xoogaabay maaragtay nimanka xanuunka ku dhacay calool weynaad baa ku dhacay falam yuwaafiqhum nimankaa ma waafiqin hawaa lmadiina madiine hawadeedii daltabayaa ku dhacday hawadii madiina ma waafaqin fa amara lahum nebigu wuxuu u amray alayhi calayhi salaatu wasalaam bibidawdin tuldo oo min alge ibili geelah neefaf geelah dawd waa neefaf geelah ayaa nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam taasoo macahaa maceeda geelaas raacin nin raaciya yahay nin baa la jooga iyagaa waxay dhaheen baa la yidhaha dad xoola ku nool baan ahayn jirin xoolaanu annagu cuntada xoolaha naqaan ahlu darcin yaa waxaan ahayn maashiyada iyo xoolaha iyo geela iyo candhadooda caanaha ku soo dhaca dad waxaan ahayn dee reemiyi aho waxaan magaalada laga walaaqayo aan fahmaynin reer tuulaad maana ahayn koow magaaladii madiine waan fadhin la'na haddaan noo bixi lahayd meelahaas geel meel aan aadne kaasuu nebigu wuxuu yidhi anaaba geel idiin haya geel xoogaayahoo nin la joogay nin baa la joogay addoon nebiga ahaa addoommada nebiga ka mid a yasaar baa la dhihi jiray yasaara noobi orda geelaha aadabe wa amarahum wuxuu amray biluxuuqi inay haleelaan bihaa geelaas fii marcaahaa makaanu daaqeeda halkay geelu jooga ugu taga liyashrabuu say usoo cabbaan min albaanihaa caanaheeda wa abwaalihaa kaadideeda waa nadaam wax lagu daaweeye wey la yaabi maayo waxa weeye geelaa u taga caanihiisa iyo kaadidiisa isku barxada cabba xanuunkan bay daawo u taha qabtaane haloolweynaadkan iyo waxaan idinku dhacay waay deedna fafacaluu sidii bay sameeyeen markaas qisadan horta waxaa laga qaadanayaa in la isdaaweyn karo inay bannaan tahay kow nimanku waa xanuunsadeen daawaa loo dira waxaa kaloo laga qaadanayaa geela caanihiisa iyo kaadidiisa in laysku daaweyn karo labo waxaa kaloo laga qaadanayaa kul kullu jasadin jir kasta yudabu bimactaada waxaa lagu daaweeya waxuu ka caado yeesha qofku cunadu aqoon jiray iyo hawadu aqoon jiray baa loo saaraa wuxuu isticmaali jiray waxaa kaloo laga qaadan doonaa qisaas wax la yidhaahdo oo qofku sida wax u dilay in loo dili doono marka haddii shayga daawo ay gasho shay daahirahna la waayo culimmada horta sideeda waa laba ra'y kaadida geelu waa najaaso culimmada qabto waxay leeyihin sida madhabka imaam shaafici oo kale haddii shaygii najaasada ahaa shay booskiisa quman la waayo oo daahira kanna daawo lagu sheego waa la isku daaweynaya khamre iyo waxaas hadduusan ahayn a'immada qabta dee inaysan dhibba lahayna iyada haddee kaagama duwana caanahaas la isticmaalayo oo kale ilaa iyagu najaasaba kuma kuwa aan qabin iyagu warba ma yaal meeshaas nimankii iyaga ahaa fafacaluuhu sidii bay sameeyeen waa ku calool baxeen waa biskoodeen ilaa hadda ilaa maanta caanaha geela iyo kaadidiisa iyo adduunka hataa xarameynka tagta intaas saasaa loo baafinaya loo raadinaya loo dhoofinaya dad baa isku daaweynaya xoogaa yar imisun baa dhihin caanaha ama dadkaa kaloo daawada u gashay bawlka kuwa haya kaadidiisa yarun bay miisanaya qofba intuu qaadan karo sida waxaa la gadacyeynayo kale xanuunada dadkaa qabeen iyo xanuunada lamidkaa lagu daaweeyo kutubta dibiga ay sheegaysaa lagu daaweynaya walamaa tama shifaa'uhum caafimaadkoodu markuu raggii taam noqday jaazuu waxay ku abaalmariyeen alixsaana samafalkii loo galay kufran gaalnimo nimankii xanuunsanaa ildaradu haysa markay buskoodeen oo bogsadeen gaalnimay ku bedeleen samafalkii geel aysan lahayn bay caanihiisii inta ka dhergeen alaabtiisa kale oo biskoodeen bay waxay la yimaadeen gaalnimo oo maxay sameeyeen faqataluu waxay dileen arraaciya ninkii geela la joogay wamahaluu bihi waana suura xumeeye qofku inta dhinto maqaarkiisa iyo jirkiisa lagu falaabo waan islaamku ogolayn sidii bay sameeyeen wastaaqul ibila geeliina waa kaxaysteen waaye dabaday ka galeen wey geeli waa kaxaysteen nimankii falamaa balaqa daalika warkaasi markuu soo gaalay rasuulallaahi nebi moxamed sal alla alay slam arsala waraahum gadaashooda wuxuu ku diray kuruzabna jaabir ilfihriyi nin la yidhaah fii cishriina faarisan xaaluu ku sugan yahay labaatan fardooley ah labaatan ninoo fardo wadata geel iyo faras miyaa waa kala dheereeyaane isku daahimayaan falaxiquu bihim waa haleeleen waqabaduu way soo qabteen calaa jamiicihim dhammaantood siddeeddii nin ama toddobadii geelina laga soo dhigi walamaa jii'a bihi markii lala yimid jii'a markii lala yimid bihim iyagii ila almadiinati magaalada madiina markii lala yimid ciddii la timid waa la yaqaani raggii soo qabtay amara wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam nebigu an yumahala in la suuro xumeeyo bihim iyagana kamaa mahaluu say iyaba u suuro xumeeyeen biraaci ninkii geela la joogo siday u galeen ha loo galaa lii lagu bilaabimayo iyaga waxay sameeyeen ha lagu sameeyo wey saasaa la amra faqudicat waxaa la googooyey aydiihim wa arjuluhum lugahoodi iyo gacnahoodii baa la jarjar iyagaa ninka sida u galay wa sumirat acyunuhum indhahoodina waa la nusmaara iyagaa ninka sida u galay saamir iyo qoday kala daale waulquu nimankii waa la tuuray waa ciqaabkii u darnaayo nebigu cid mariyaa la yidhi xajaaj bin yuusuf ninkii saxaabi xadiidkan u sheegay alaalada waa maxaa ugu sheegtay xajaaj ninka meesha haysoo dadka ciqaaba haddii loo sheego howlahan inuu isna sidii oo kale waxa laga yaaba dadka ku fuliyey marka waxay ahayd ciqaab aada culus wa ulquu waa la tuuray nimankii bilxarati dhagax shiilkii madiina waa aragtay dhagaxa madmadoo golaha madiine xataa maatuu ilaa ay ka dhinteen kulligood miinka alifka ku taagan waa wada dhinteen fahakadaa sidaas buu yakuunu ahaanayaa jazaau اlkhaa'ini qofka khaa'inka abaalkiisu aladii khaa'inkaasoo aladii kaasoo laa yuntadaru minhu aan laga suganaynin salaaxun wanaag faa'iide aan lahayn wax khayra haddaan mar laga sugan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasuulah wey mogti nimankan waa gaaloobeen kow ninna waa dileen labo waayo muxaarabay sameeyeen saddex wadadii bay gooyeen afar waxbay dhaceen intaas ku daray wa camalu haaulaa'i kuwan camalkoodu ashariiriina sharlayaasha ah shariir ma taqaana waa sharlayaal kuwan sharlayaasha ah mimaa buu ka mid yahay camalka ay qabteen yadullu tusaya calaa fasaadi اlasli asalkay ka soo jeedeen xumidiisa meel xun bay ka soo tarmeen asal xun bay lahaayeen iyo walu'mi اlcashiirati qoys xumada ay ka soo jeedeen cashiirada qoyskooda wey liidashadeeda waxaa isku dareen arag si wanaagsan xataa waxuma dilin balaayay ahaayeen qolo xun bay ahaayeen iyaga iyo waxay ka soo jeedeenba waqad nahaa rasuul lah sal sl nabi ilaahay waa dilay bacda daalika intaa ka bacdi can ilmulati suura xumayn dambe qof dambe waxaa la yidhi yaan la suuro xumayn sariyatu camar bni umayata damriy waacaan ninkaas duulaankii loo dhiibay liqatli abi sufyaan lama dili doone abi sufyaan waa saxaabi buu noqon doonaa abi sufyaan baa loo diray isaga ciidankiis inay soo dilaan jalasa waxaa fadhiisay shikadu siday ku timi abu sufyaan isagaa markii hore laga fadhin waaye abu sufyaan baa wuxuu fadhiisay binu xarbi yowman maalin fii na fii naadii qowmihi qoomkiisa naadigoodii naadi ma taqaan meesha lagu shiro faqaala wuxuu yidhi abu sufyaan alaa rajulu nin ha nin haysaneenaa nin ma la hayaa yadhabu aada limuxamed oo fayaqtulahu soo dila qadran shirqool dhagar yaana siiya nin ninkaa inta u taga naga soo dila isagaa shir ka dhex yidhi hadalkaas alaa rajulu nin ma jiraa yadhabu limuxamedin oo fayaqtulahu qadran fainahu muxamed yamshi wuxuu iska marmarayaa bilaswaaqi suuqyaasha waaba nin iska nabadnabad iskaga soconaya suuqyaasha linastariixa minu saan uga raaxaysanno ninka ayaan soo dila fataqadama lahu rajulu nin baa usoo hormaray balaayadii la sheegay nin baa gacan u taagay nin baa yidhi waa aniga watacahada lahu ya wuxuu u ballan qaaday bimaa araada wuxuu u ballamay tacahada bimaa araada wuxuu ninku rabay agabkuu ku dagaalgeli lahaa buu u cahdi tama u ballan qaaday fa acdaahu wuxuu siiyey abu sufyaan ninkii raaxilatan daabadda u raaci lahaa iyo nafaqatan bokad manigi sahadkii iyo sahaydi wey xoogaagii uu kusii jidmari lahaa wajahazahu wuu qababaaliyey abu sufyaan hu ninkaas lidaalika qatligaas u celi daalikada dilkaasuu u diyaargarey fakharaja rajulu ninkii waa baxay xataa wasala ila lmadiina ilaa uu madiine aaday subxa saadisati ilaa uu ka galay subxii lixaad lix beri buu safar wuxuu siiyey inuu nebi maxamed soo dilo min khuruujihi maalintuu ka baxay maka laga bilaabo subxii lix ku ahaa buu madiine gala fasa'ala wuxuu dadka weydiiyey can rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam fadulla calayhi waa la tusay walxaal huwa nebigu bimasjidi bani cabdilashhal reer bani cabdilashal masaajidkoodii nebigu ku jira falamaa ra'aahu calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu arkay ninkan soo galay qaala wuxuu yidhi ina haada rajula ninkaasi la yuriidu wuxuu doonayaa qadran dhagar ninkaa ma ujeedaan dhagar buu u socdaa wa ina allaha ilaahayna maanicii minhu mid iga mancinaya weye ilahay baa iga qabanaya ilaahay qofoo la jiro iyo qof aan nin ilaahayna la jirinoo raba inuu wax dilo oo guulaysto waliba bal ma suurtogelaysaa waa maya ilaahay baa la jira nabiga fadahaba wuu damcay wuu tegey ninkii macnaha dahaba bimacnaa araada wuxuu damcay liyanxaniya inuu ku dul hoobto calaa rasuuli nebiga toorey buu tahay inuu nebigu saa ugu foorarsado damco fajadabahu waxaa soo dhuftay ninkii usayd bnu xudayr ninkii nuurku u bixi jiray baa soo dhuftay min isaarihi hoos guntida saas guntigu saa usoo qabto gadaal buu usoo jiiday wahunaalika halkaasaa saqada waxaa dhacay alkhinjaru tooreydii baa dhacday amleydii bahashii watay bahashii baa dee guntiga halkaa ugu jidhaaye maradii markii saa loo soo jiiday bahashii baa ka dhacday waa fashilmay fanadima rajulu ninkii wuxuu qoomooday calaa ficlatihi ficladuu sameeyey laftiisa waa isbedelay uma sa'alahu calayh sala sl nebig wuxuu weydiiyey can sababi camalihi camalkiisa sababkeeda shaqadan sababteeda maxaa kugu kalifay fasadaqahu ninkaasi nebigu waa urur sheegay bacda an tawahaqa intuu ku kalsoonaaday dabadeed min xifdi damihi dhiiggiisa ilaalintiisa intii loo ballan qaaday inaan waxba la yeelayn ninkaa daco inuu nebiga dila aan la taabanayn buu si daacada u warramay bacda an tawahaqa intuu ku kalsoonaaday baa leedahay min xifdi damihi dhiiggiisa ilaalintiisa fakhalla calayhi salatu slam nabi ilahi wuxuu u khaali yeelay sabiilahu ya fain taabuu wa aqaamu salaa fakhalluu sabiilahu ya fain taabuu wa aqaamu salaata wa aatu zakaata fakhalluu sabiilahu ninkan horta isaga weli maba islaamine run hadduu sheegay waa laiska sii daayey faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ya miyaan ka tegey faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi salى الlahu alيه wasalam wallaahi ya muxamed ilaah baan ku dhaartay muxamedow maa kunta anuu maahi akhaafu rijaala rag mid ka cabsada raggan ku ag fadhiyayo waxaa masaajidka dhooban kulle ma ujeeda iyo sideedaba nin rag ka baqaanu horta maahi kama baqi jirin ragga famaa huwa shanigu maaha ba yidhi ilaa an ra'aytuka inaan ku arkay saamal ii kaa tus shanigu maaha inaan ku arka ba yidhi ilaa an ra'aytuka fadahaba caqli caqligaygii baaba tegay wa dacufata nafsi naftaydina waa daciifta meel kalaaba layga qabsaday ba yidhi markaan saa usoo galaba aan ku arkayba awooddii iyo baawarkii baa iga tegay caqligii baa iga tegay uma inaka adigu idalacta waxaad daalacatay calaa maa hamamtu waxaan hamiyey bihi maagaba waxaan u socday waa daalacatay oo mimaa kii aweliya lam yaclamhu axadun qofna uusan ogeyn aniga abu sufyaan baa isla ogeyn wadankii baana kaga imid lix beri baan soo socda adigii baaba hawshii og fa caraftu waxaan ogaada bir annaka adigu mamnuucun mid la manciyey inaad tahay mid la difaacayo mamnuuc wa annaka adiguna calaa xaqin xaq inaad ku dul sugan tahay wa anna xisba abi sufyaan abi sufyaan kooxdiisuna xisbu shaydaan inay yihiin baan ogaada bir meeshaan kaa imid odaygii qoladaasna saasaan ku ogaada bir shaydaanka way ogyihiin inuu jiro balaayo uu dad leeyahay qoladaasna waa xisbu shaydaan bay uma aslama ninkii meeshiiba ku islaamay dhaqan wanaagga dadku ku islaamayaan diinta kusoo gelayaan hala xiro hala jir dulo hala garaaco waxba lama dheh saxaabadii meeshii joogtoo la mid noqda hadeer nebiga ka qabanaysa isaga waaba islaamayba wacinda dalika wa arsala calayhi salatu slam nabi ilaahi wuxuu diray camar bna umayata addamriya camar binu umaya addamriya baa nabigu diray waa ninka ciwaanka lahaa wa kaana rajula nin buu ahaa jarii'an ya qalbi adag macnaa jarii dhiirasho badan baa dhehaysa faatikan burburin badan fi ljaahiliyati jaahiliga faatik ah kala tuuraya wixii loo diro wa wa asxabahu asxabahu nebigu wuxuu la saaxiibsiiyo ku daray birafiiqi nin wehel ah iyo camar binu umaya addamriy baa laysku daray ninna waa lagu daray rafiiqa liyaqtulaa labadan inay soo dilaan abaa sufyaan hiilatan shirqool ninka ninkaan soo diray weeye ma la sugayaa ninkaa aadaa layih jazaa ctidaa'ihi jazaa ctidaa'ihi xadgudubkiisii abaalmarinteedii darteed ha la soo dilo falamaa qadimaa labadii nin markay soo galeen makata tawajahaa waxay u way jihayseen liyaduufaa inay dawaafaan bilbeyti kacbada horta waxay dhaheen gurigii ilaahay baa nimid laba saxaabi weeye horta aan dawaafin qabla an yu-addiyaa intaysan gudan ay gutaan ka hor maa ursilaa lahu wixii loo soo diray shaqadiina loo soo diray intaana qaban kacbadaan dawaafin facarafa camrun facarafa camran camar waxaa gartay axadu rijaali maka maka raggii joogay nin ka mida oo gaalaa meesha degan markaas raggii baa nin ka mid a camar baa la gartay faqaala wuxuu yidhi awal midhaa waa la isqato waa la yidhi aynu tan horumarin aynu tan horumarin oo amayna gartaan iyo amayna garan waayaan camar nin baa gartay faqaala ninkii wuxuu yidhi haadaa camaruna umaya weeye maa jaa uma iman ilaa bisharin dhibba wale uu u yimid meesha waa ninkii waagii nebi maxamed raacay xaggaasu ka yimid oo madiinu ka yimid oo howlba wale ninkaan usoo aaday maanta halkaan waa la isdhaqan yaqaanaa falamaa ra'aahu markuu arkay camar hum iyagii calimuu bihi inay isaga ogaadeen in xogtiisa la helay markii ogaaday lam yejid ma helin manaasan makaanu yaa fakashu min alharabi carar waxaan ahayn waddo kale oo lagu badbaadi kara illaa isaga baa la qabanayaa waa waay fastaxaba macahu wuxuu isla saaxiibiyey rafiiqahu ninkii la socday kama cararin waran keen bay soo car warajacaa ila almadiinati magaaladii madiina ayay ku noqdeen waxba ma itaaban maxaa jira marka wakaana allaha waaba iyadoo ilaahay subxaanahu araada doonay an yaciisha inuu noolaado abu sufyaan xataa yusallima ilaa uu uga dhiibo biyadii gacantiisa mafaatiixa alkacba kacbada furayaasheeda lilmuslimiina waxaa qadarnayd furayaasha kacbada inuu muslimiinta abu sufyaankaas u dhiibi doono kacbadaas hadda markaa iyagu haystaan oo yactaniqa isna uu qoorta u- ma- u rito addiina diinka alxan alxaniifiya yaa diinka xa- xaniifiga toosan alqawiima toosan waa isku mid ya xaniifa muslima wey ya waxaa qadarnayd yactaniq waxa wey waxaa qool xaraha iyo xoolaha iyo qoolka lagu xiro oo kale maarata qo- qoolka loo gasho inuu macna mareegta qool madaxa la galo diinta inuu mareegteeda soo galo curwat lwufqa ya bilcurwati lwufqa wakaa dee waa isaga marka dambe nebiga gabadhiisas uu guursaday abu sufyaan mucaawiya oo dhala deedna gabadhii nebigana gabadhii waxana abu sufyaan nebigaa guursaday alayh salatu wasalaam odaygii wuxuu noqday awalna quraysheed haddana sidoo kale xaggii muslimiinta jihaad iyo dagaal buu dhinaciisa ka bilaabay aswat lxudaybiyati xudaybiyad duulaankeedii weeye xudaybiya waa markay qarka u saarantaha qarkay u saaranta meel caan oo cajiiba weeye waaye dhowr iyo toban kilomitr ra'aa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed wuxuu arkay fii nowmihi manaamkiisa annahu isagoo dakhala galay huwa waa loo baahan yahay huwadaas hadduu idinka tegey huwa isaga iyo asxaabu isaga iyo asxaabtiisu isagoo ay galeen almasjid alxaraama aaminiina xaal ay yihiin muxalliqiina ru'uusahum xaal ay yihiin waa muqasiriina iyagoo qaarna madaxa xiidhay qaarna madaxa timaha gaabsaday oo maka galay baa nebigu arkay manaam fa akhbara almuslimiina muslimiinta wuxuu u warramay annahu isagu yuriidu lcumra wuxuu yidhi cumraan aadaynaa wastanfara nebigu waa ka bixi dalbay alacraaba reer baadigii aladiina kuwaasoo xowla almadiinati madiina dhinacyadeeda deganaa liyakuunuu macahu say nebiga maciisa u ahaadaan ina keena way raaceen maxau muxuu saa u samaynayaa nebigu xadaran digtooni darteed uu ka digtoon yahay min an taruddahum inay soo celiso qurayshun quraysh can cumratin cumradooda inay ka celiso rag yar hadday ku tagaan waxaa laga baqay in la yihahdo naga jooga intiinaan laakiin dad tiradii ka batay nebigu ina keena buu yidhi si dadkan badan aan looga hor istaagin si aan looga hor istaagin cumrada waaye walaakina haa ulaa'i kuwa alacraabi reer baadiga abda'u calayhi nebigu waa ka dibdhaceen waa daaheen liannahum iyagu dannuu waxay u maleeyeen allaa yanqaliba arasuulu waalmu'minuuna ilaa ahlihim abadaa nebiga iyo ciddii raacda dib dambe in adduunka loogu arkayn maanta nimankaas u galayaan afka nimankii maka joogay markaas waxay dhaheen war meesha walxoogaa noo kaasha innaga way ka daaheen watakhallasuu misna waxay ku cududaarteen ku raaci mayna toos ma dhihina bian qaalow inay dhaheen shagalatnaa amwaalunaa wa ahlunaa mashquul baan nahay bay dheheen xoolihii iyo wixii oo dhan baa nagu kala dayacan fastakfir lana noo istikfaar dala waa haraynaa ciidan mahayne fakharaja calayhi sala slam nebigu ilahi wuxuu la baxay biman macahu oo min almuhaajiriina iyo walansaari raggaasaa haddii iska diyaara kuwaasoo nebigu ka- ee kaxeeyey tabluqu ciddatum tiradoodu waxay gaaraysay alfan wa khamsa miatin kun iyo shan boqol kuwii harayna iska badaa haddii la rabay inay tirada ka soo bataan oo yimaadaan waxaa la rabaa dad aan la dhihi karin iska noqda inay meesha tagaan kun iyo shan boqol baa hoggaanka loo dhufto wawalla waa la shadayaa cala almadiinati madiina wuxuu nebigu u dhiibey bara saabooye ibna ummi maktuum barar dhan baa loo dhiibay ninkaas saxaabiga indhaha la'aa annagu wuxuu yidhi bara saab adaa kaa magaalada wa akhraja macahu nebigu maciisa wuxuu saaray oo nebiga la socotay zawjahu xaaskiisii umma salamata waakhraja nebigu wuxuu kaloo soo la soo baxay alhadyi xoolo hadyi ah oo kacbada loo wado liyaclama naasu dadku inay ogaadaan annahu nebigu lam yaati inuusan imaan muxaariban xali mid dagaalay dagaal inuusan u socon ninka xoolaha wato walam yakun maca asxaabihi nebiga asxaabtiisa macoda ma ahayn shay-un waxba oo min asilaaxi huba ila suyuufu seefo oo fi lqurubi yaa saa ma qora galalkooda ku jira seefaha dagaal looma soco seefo galka ku jiraan waramo iyo waxaasna waaba laga soo tegey seefo kaliyaa la wataa iyana galkay ku jiraan lianna rasuula nebi moxamed sala allahu alay wasalam lam yarda raalli kuma noqon an yaxmilu suyuufa seefaha inay soo xambaartaan mujaradatan xaalay tahay mid dharla oo muuqato welewele leh taa waa dagaal walxalum iyagu muctamiruuna iyaguna ay cumraysanayaanoo muctamiriin ay yihiin nabiga asxaabadu uma saara aljeyshu ciidanka waa socday xataa wasala ilaa uu ka gaaray cusfaan meel la dhaho inta kilomitirtaa waa la yaqaan maanta fa jaa-ahu waxaa nebiga u yimid caynuhu ninkii uu xogta u dirsaday cayn sir- sirta iyo xogta loo diray yukhbiruhu isagoo u warramaya ana qurayshan quraysh ajmacat ra'yahaa ra'yigeedii inay ku uruursay yaa iskugu geysay an yasuddu lmuslimiina muslimiinta inay ka celiyaan can maka nin baa la sii diray ninkii waa soo noqday reer makaad shir bay qaateen waxay go-aan hoosta ka xariiqeen in muslimiinta aysan soo gelin maka waanlaa yadkhuluuhaa inaysan muslimiintu maka gelin calayhim gaalada ugu dulgelin canwatan xoog abaddan weligeed xoog inaan muslimiintu kusoo gelin watahajazuu watajaz watajahazuu waxayna u diyaar garoobeen quraysh lil xarbi dagaal xogtaasuu nebiga u keen wixii lagu socday waxaan ahayn weeye waacadduu waxay diyaariyeen buu yidhi weliba khaalid ibn alwaliid oo la nin la yaqaan ah fii mi'atay faarisin laba boqol oo faaris laba boqol oo nin oo fardawata wey daliicatan xaaliyin hordhac lahum iyaga hordhac u ah naga sii hormara liyasudduu almuslimiina inay ka celiyaan oo ka joojiyaan can itaqadum inay tilaabo soo qaadan bartay joogaan ha lagu xayiraa layidhi ciidankaas taqadum waa maxay hor- hor- soo hormarid inay soo dhaqaaqaan halkaa yaysan soo dhaafin khaalid bin waliid weli ma islaami faqaala calayhi salaa slam nabigu ilaahi wuxuu yidhi hal min rajulin nin ma la helayaa ninkaasoo ya'khudu binaa nala qaada calaa kayri dariiqihim waddadooda waddaan ahayn waryaa nin dalka yaqaan hayo waddaday noo taagan yihiin waddaan ahayn maka naga geliya wax dal yaqaana oo dariiq kale nala qaada yaa noo haya maanta kun iyo shan boqol oo nin baa laga ogeysiiska laga dhexi sheeg faqaala rajulu min aslama nin reer aslamaa wuxuu yidhi ana yaa rasuula allah waa aniga ba yidhi ninkaas fasaara ninkaas waa la socday bihim nebiga iyo saxaabada fii dariiqin waddo wacratin adag ilaa qardajeex baa la gelayaa meelo kaleu ka tuurayaa moogta waddadii caadiga ahaydoo furnayd hadda waa la yaqaana waddadii nebiga ay ku yimaadeeno waxaa weeye iyo miduu kusoo xajeeyey macruuf waaya laakiin waddo kaleo hadda waxay sameeyeen alkhad asariic ama ashaaric asariic ah oo shaaric alcaam ah oo hadda toos hadiiba kuu geynaya madiine markaa maka ka baxaysa uma kharaja waa la baxay ninka wuxuu ula baxay ninkii bihim nebigii iyo saxaabadii ilaa mustawin meel siman sahlin sahlan wax buura iyo meelo laga dhacaba karimo bannaan buu usoo saaray meeshaa sahlan oo yamliku gelaya makata maka ka gelaya min asfale xagga hoose ka milkinaya waa maxay jid maka hoos ka gala oo bannaan buu kusoo saaray waan kor looga imaanay falamaa ra'aa khaalid markuu arkay maa facala muslimiuna muslimiintu waxay sameeyeen khaalid iyo cumar bin khadaabna adduunka tareerin dagaal wax ka badiya lama sheegin ilaa hadda maanta markii uu arkay waxa ay sameeyeen muslimiintu rajaca ilaa quraysh ilaa waa looga guura aaggu difaaca kaga jirayba halka hadduu jira halka haddii laga yimid kawar kor hadduu magaalada ka joogay asfalkaa laga yimid hoos baa laga soo gala quraysh buu ku noqday markuu ku noqday wa akhbarahum wuxuu u warramay alkhabara warkiiba u sheegay in xagga laga soo galay magaalada walamaa kaana calayhi salatu slam nebi ilaahi markuu maraya bihaniyati lmuraar meel la dhaho barakat naaqatu hashiisii baa fadhiisatay juuh neefka geelaya markii saa loo fadhiisay yadii baa iska fadhiisatay addimada hore jug markuu neef geela dhulka ku dhufto yaa labada jeen hal mar bay saa u fadhiisatay fazajarahu fazajaruuha dadkiiba canaantay neefka markii la kicinayo hadallada lagula hadlo geela waa canaanteenoo waa zajiriyeen falam taqu ma kicin faqaaluu waxay dhaheen khala'at ilqaswaa'u hashii qaswa la dhihi jiray yaa waa habsowday habsow yaa waa waa iska daasho waa iska dhacday habsow baa ku dhacay faqaala calayhi salaa slam nabig wuxuu yidhi maa khala'at ma habsoobin wamaa daalika arrinkaasna uma ahan lahaa hashaan bikhuluqin dabeecad dhaqankaa ma bale ba yidhi hashaani kow walaakina xabasahaa waxaa meesha ku xabisay xaabisul fiili maroodiga kii xabisay maroodiga allihii ka ceshay maka ka qabtay baa hasha meesha la makaan geli lahayne hasha meeshaa lagu lagu joojiyey weli magahal lama soo gelin waa ilaahay xaabisulfiilku waaladii nafsu muxamadin biyadih laa tad laa tadcuunii iigu yeeri mayso qurayshun quraysh likhaslatin hal khaslo oo fiihaa khaslada dhexdeeda ay tahay tacdiimu xurumaatillahi xurumaadka ilaahay iyo mashaac cirta in la weyneeyo la tacdiimiyo laga dhexelayo igu yeeri mayaan ilaa ajabtum ilayha waa ka yeelaya wax kasta oo guriga ilaahay iyo kacbada iyo xaramka lagu tacdiiminayo oo ay soo jeeshaan waa qa- waa qaadanaya meesha meel dagaal inuu ka dhacayo boroboleym iyo maka iyo lama rabo wadan ilaahay waxa weye barakeeyey ee madiine iyo rabsho iyo buuq iyo dagaal iyo mushkilo iyo waxaa lama rabo wax kastoo dhiig lagu badbaadin karo buu yidhi maanta aan dhibi ku dhacayn diyaar baan u ah maca ana almuslimiina iyadoo muslimiintu low qaataluu hadday la dagaalami lahayn acdaahum cadowgooda fii mili hada alwaqti isla waqtigaas lada- ladaafiruu bihim ayaa ay ku guulaysan lahaayeen ay ka- ay ku- ay ku liibaani lahaayeen ya waay min bacdi an adfarakum calayhim wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waydiyakum canhum bibadni makkata ilaa aakhiri laaya walaakin kafa allaahu ilaahay baa reebay aydiya almuslimiina muslimiinta gacantooda can quraysh wa kafa aydiya qurayshin quraysh gacanhoodana ilah baa ka reebay can ilmuslimiin kay laa tuntahak saan loo dilaacin oo loo qararin xurumaatu lbeyt guriga ilaahay xurmadiisa alladii beytkaasoo araada allaahu ilaahay uu doonay an yakuuna inuu noqdo xaraman aaminaa wayuwa- iyo wayuwadi- wayuwadida almuslimuuna muslimiintu inay xoojiyaan min jamiici alaqdaari xaal ay ka yimaadeen ardada dhinacyadeeda dhammaan dacaa'ima uquwatihim walaalnimadooda tiirarkeeda fiihi guriga ilaahay ilaa guriga ilaahay inta afarta gees baa laga imaanaya uma amarahum calayhi salatu waslam nabi ilaahi wuxuu amray binuzuuli inay degaan aqsa alxudaybiyati xudaybiya meesha u fog ina dejiya buu yidhi saxaabada wa hunaaka halkaasaa jaa nebiga waxaa u yimid budayl bin warqaa alkhusaaci ninkaasaa yimid rasuulan xaal laga soo diray min quraysh quraysh baa soo dirsatay yasalu isagoo weydiinaya can sababi majii'i lmuslimiina muslimiinta sababta u yimaadeen meesha maxaa sababta ah socodkiinu waa maxay faaqbarahu nebigu ninkaa wuxuu u warramay calayh salatu wasalaam bimaqsudihi dantiisa qasadkiisa nebigu u sheegay falamaa rajaca budayl budayl markuu u noqday ilaa quraysh oo wa aqbarahum bidaalika arrinkiina u sheegay lam yathiquu kumay kalsoonaan bihi budayl nimankii soo diray warkii uu uga geeyey nebiga kumay kalsoonaan maxaa yeelay liannahu ninkaani waa min khusaaca qabiilada reer khusaaca u ka dhashay khusaacihii almuwaaliyata xiriirka laahay lalahay lirasuulillahi nebi maxamed sal l slam kamaa kaanat kadalika say sidaasba ugu- u- xiriir ula lahayd reer khusaaci liajdaadi nebiga awooyaashiisa waxay dhaheen ninkan weligiisa isaga iyo reerkiisu ni- maxamed iyo awooyaashii iyo xiriir buu la lahaayeen qabiilkiisu warkuu noo keenay cumraan u soconnaa ka yeeli mayno uu ka keenay wa qaaluu waxay dhaheen ayna ayuriidu muxamedun ma wuxuu doonayaa odayaashii quraysheed an yadkhula calaynaa inuu noo soo galo fii junuudi ciidamadiisa isagoo wata muctamiran xaaliya mid cumraysanaya oo tasmacu carab carab ay maqasho annahu muxamed qad dakhala calaynaa inuu noo soo galay canwatan xoog ilaa ciidan buu wataa kun iyo shan boqole carab inay maqasho xoog buu ku gala wa baynanaa wa baynahum annaga iyo isagana dhexdayada ay tahay minal xarbi dagaal maa baynanaa wax dhexdayada ah la wada ogyahay wallaahi laa kaana inuusan ahaan haadaa kaasi abadan weligiis kaasi ma dhacaysa bay dheh laa kaana weeyaan laa kaana laga horreysay walaysan dhacayn bay dheh wa minaa xaal hanaga caynun tadrifu il bilig leh nagu taal inta indhaha iyagu libiqsanayaan intaan nool nahay wey inta ishayadu big leedahay inaysan taasi dhacayn wa cay- wa minaa caynun tadrufu ma godnaa mada waa la hoosgeeya tadrifu waa sax bikasri ra uma arsaluu waxay soo direen mar labaad ninkii hore ku kalsoonaan waayey culays bin calqama sayidal axaabiish ninkii qabaa isbahay huwanta odaygoodii waxaa jira quraysh waa qabiil weyn qabaa'il yaryar oo tiro badan oo ciidankoodii jarjaro isku geeyey oo iyagu gaarkooda ninkaana u wada waaye ninkaasaa watay wahum kuwaasina xulafaau quraysh quraysh xulafa leeyihin falamaa raama calayhi sala sl nabi ilaahi markuu arkay ninka soo socda qaala wuxuu yidhi haadaa ninka soo socda oo aan na soo gaarin min qowmin qolow ka dhashay yucadimuuna alhadya xoolaha hadyiga ee xaramka loo wado weyneeya oo qiimeeya ee ibcaduuhu waxaan hadyi wadno kiciya fii wejhi wejigiisa xataa yaraahu ilaa uu ka arko wax allaal waxaan geelaya hadyi wadnay saan soo dhaqaajiye hadyiga calaamad gaaru leeyahay ya walbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illaah ku soo dhaqaajiye baa la yidhi horta ha arkee ninkan qabiilkaas ka dhashay fafacaluu sidii bay sameeyeen wastaqbalahu naasu dadkiina ninkii bay ka hor yimaadeen yulabbuuna iyagoo talbiyeysanaya labayk allaahuma labayk iyagoo akhrinaya falamaa ra'aa daalika xulays markuu arkay rajaca waaba noqday wa qaala wuxuu yidhi subxaana allah maa yenbaqii dow iyo macquul maaha lihaaulaa'i kuwaanoo kale an yusaduu in laga celiyo guriga ilaahay ataxuju ma iska xajinaysaa lakmun reer lakmi wa judaamun reer judaam wa ximyar reer ximyar wa yumnacu can ilbeyti guriga ilaahay ma waxaa loo diidayaa ibnu cabdilmualib ina cabdilmualibna ma loo diidayaa ila cabdilmualib bacaane nebiga magaciisa nabiga awowgii aabbihiisaa looma soo qaada ina cabdulaahiye ee ibnu ibnu cabdilmualib ma ina cabdilmualib baa maanta oo meeshaan haddee nin qoreysheeda oo magaaladiisii ah ku dhashay oo haddeer ka tegay afartanku sano ku gaar qolooyinkan kalena halkaasi uga imaanaya waddaduna waa u furanta halakad qurayshan leela quraysh baa waa u dhammaatay waa halaagsantay wa rabbilbeyti baan ku dhaartay ina alqowma qoladaani atow waa yimaadeen muctamiriina xaalayihiin war nimanka cumray u socdaan falamaa samicna qurayshu markay maqashay minhu ninkan dambena daalika qaalo waxay dhaheen ijlis naga fadhiiso inamaa anta adigu acraabiyun reer baadi baa tahay laa cilma laka aqoon uma lihid bilmakaayidi tareerinka dagaalka iyo makaayidda dhagarta geelaanaa laiskugu kaa sawirayaa sawir baad soo baxay geelaanaa lagu tusayaa nimanku dagaal bay u socdaane makaayidda waa maxay dhagarta iyo shirqoollada iyo xeeladaha dagaalka wax kama taqaanida waxaa soo aragta keliya noo sheegaysaa naga fadhiiso uma arsaluu waxay soo direen mar saddexaad curwatu bnu mascuud athaqafi waa ninkii caanka ahaa sayida ahli daa'if reer daa'if odaygoodii wey fatawajaha ilaa rasuulillahi nebi maxamed buu u yimid sal lla ly slam qaala wuxuu yidhi yaa muxamed qad jamacta waxaad soo urursatay awbaasha annaas dadka awbaashta waa maxay dadka dad isku jir jira isku dardar ah intaa saxaabada kula socota ninba qabiil iyo meel buu ka yimid kasoo ka soo ordo kuwii reer makaad baa socdo ansaar baa socoto kuwo kalaa socdo dad macnaha baa iska wadataa uma ji'ta ilaa ahlika adoo ciidamo kala wata ehelkaadii baa u timid iyo cashiirataka qoyskaadii litafudahaa yaa waayo inaad ku baabisi bihim yaga inaad ku jejebisi inahaa midaani qurayshin weeye qad kharajad waa soo baxday tucaahid ullahi iyada ilahay ballan kula gashay anlaa tadkhulaha inaadan ugu gelin haa quraysh calayhim haa maka calayhim iyaga dushooda canwatan xoog abaddan weliga wax kasta wado inaadan xoog ula gelin dhaar bay ku mareen weymullaahi baan ku dhaarto yidhi laka annii waaba anigoo bihaaulaa'i kuwan kula socda ku sugan qad inkashafuu canka iyagoo kaa kala cararay ilaa kugu hilba dariiri mayaano ninba qabiil buu ka yimi awbaash baa wadataa awbaash waa dad dee ninba meel ka yimi waxaa waxaa waxaa waxaan u jeedaa waa nin odaya ninkan waxaa ii muuqata iyagoo kuwaana kaa kala cararin wey warka murtidiisu haa fa naala minhu abubakar abubakar baa ninkii wax ka sheegay oo caayay abubakar baa ninkii caayay hadal adag buu ku yidhi hadallo badan buu ku yidhi laakiin waxaa ka mid ahaa sanamka laata la yidhaahdo oo aada caabuddaanoo waxa dhadiga farjigiisa leef buu yidhi waxyow halkaasi ku qorayaay markaasuu ninkan wuxuu yidhi wallaahi inuu u jawaabuu damcay laakiin wuxuu yidhi abaal weyn baa igu leedahay abubakarow haddaadan abaal hore igu lahayn waa kula hadli lahaa buu yidhi yaa ila abaal culus buu hadda kor u gal wa kaana wa qaala wuxuu yidhi abubakar naxnu hanagu ma naxnu ma hanagaa nankashifa canhu ma hanagaa nabiga ka cararayna wayxakee wa kaana curwa wuxuu yatakalamu kii hadlaya walxal huwa isagoo yamaasu uu taabanayo lixyata rasuulilah nebi maxamed garkiisa sal markuu nebiga wada hadlayaan saa iskaga soo horjeedaan gacantuu nebiga hadba garka saa ka lahaa gacanta curwe garka nebigu saa hadba u tagan carabta dhaqankeeda waana qofka markaa la hadlaysa saas inaa garkiisa markaasa saasuu gacanta nebiga hadba garka gacantiisuu garka nebiga hadba taabsinayay fa kaana almuqiiratu bnu shucba wuxuu ahaa yaqracu yaddow gacanta kii ku dhufta idaa araada daalika arrinkaa markuu dhaco markuu gacanta garka nebiga la soo aado gacanta curwa ninka la yidhaahdo muqiira binu shucba baa ku dhufanaya gacantaa gacantiisuu kaga dhufanaya gacanta curwaa lagu dhufanaya ka daa nebiga garka wey waay waana isku qoys adeer bowye curwahan iyo ninkan muqiiraah uma rajaca curwa curwa waa noqday walxal qad ra'aa oo arkay maa yasnacu waxay ku samaynayaan birasuuli nebiga asxaabuhu asxaabta nebigu say nebiga u weyneynayaan markuu arkay laa yatawada'u nebigu ma weysaysanayn wuduu'an ilaa kaaduu saxaabadu waxay sigayeen yaqtatiluuna calayhi inay isku dagaalaan weysada yatamasaxuuna bihi iyagoo isku masmasaxaya weysada nebiga ismarmarinaya waidaa takalamuu nebigu hadduu hadlana khafaduu aswaatahum codkooday hoos u raaricinayaan cindahu ha qaylo ma jidho walaa yuxiduuna ku xajin mayaan an nadara eegidda ileyhi nebiga indhaha saa nebiga ugu filiijin mayaan naga marka saas hoos indhaha ugu dhigayaan markay nebiga ag joogaan waaye waxaasu kusoo arkay faqaala wuxuu yidhi wallaahi yaa macshara quraysh ji'tu waan ji'tu kisraa kisra waa u tegey buu yidhi fii milkihi boqortooyadiis xaal u dhex fadhiyo wa qaysarna waa u tegey buu yidhi fii cadamatii xaal uu ku sugan yahay famaa ra'aytu ma arag melikan boqor fii qowmihi qoomkiisa midla moxamed fii asxaabi xaaluu yahay weligay nin boqor ah oo qoomkiisii dhex joogo ay weyneynayaan weligay ma arag sida moxamed ay asxaabtiisu u weyneynayaan walaqad ra'aytu qowman qolaan arkay buu yidhi qoladaasoo laa yuslimuunahu aan idiin dhiibayn moxamed laa yuslimuunahu moxamed aan u dhiibayn lishayin shay abaddan weligay weligood inaysan cid u dhiibayn moxamed oo cidla uga tegeyn fanduruu ra'yikum ka fiirsada ra'yigiin dib iskugu noqdo fa innahu carada calaykum moxamed wuxuu idiin soo bandhigay rushdan hanuun oo ah war waa cumraysananaa dagaalna uma soconee naga wareega keliya faqbaluu rooya aqbala maa carada calaykum wuxuu idiin bandhigay fa innii anugu naasixun lakum naasixun warle waa idiin naseexanaya maca annii anigu akhaafa aan ka baqaya buu yidhi yaa allaa tan yaa tansuruu calayhi inaan la idinka hiilin haddaa hadda diiddaanna inaa idinku guulaysan weydaan baan ka baqayaa hadda faqaalat qurayshin waxay tihi laa tatakalam bi hada waxaasa nagula hadla walaakine narudduhu waa celinaynaa moxamed caamanaa sanadkan noqaan dhahaynaa wayarjicu wuu soo noqon ilaa qaabilin sanadka soo socda uma saasay ku dheheen uma ina rasuula nebi maxamed sal ly slm ikhtaara wuxuu doortay cuhmaan binu cafaan rasuulan xaaliya mid loo dirayo ergeya min cindihi nebiga agtiisa ilaa quraysh xataa yuclimahum ilaa uu ka ogeysiiye cuhmaan quraysh maqsidahu nebigu wuxuu u socday war adnagaan nin dirayna cuhmaan orad u sheeg inaan cumro u soconno fatawajaha cuhmaan waa aaday waa u jahays watawajaha macahu waxaa casharatun toban nin baa raacay kuwaasoo istaadano rasuul nabiga ka idan dalbay sal ly slam fii ziyaarati aqaaribihim qaraabadu inay soo ziyaarta nabi allo hadda ama ka u dhowna waagu anaga meesha ka hijroonay caruurihii reerihii dadkii degan aan soo aragno cuhmaanna aan raacno waa israaceen wa amara calayhi sala sl nabigu wuxuu amray cuhmaan an yaatiya inuu u soo kaxeeyo almustadcafiina min almu'miniina bimaka maka dadka lagu yaa taag daraysto iga soo kaxee inuu u taga dheh an yaatiya inuu u tago almustadcafiina min almuminiina bimaka oo fa yubashirahum ugu bashaareeyo biqurbilfatxi furashadii inay dhow yahay maka la furan lahaa wa ana allaha ilaahayna mudhirun diinahu diinkiisa inuu muujin doono fadakhala cuhmaan baa maka ta galay fii jiwaari abaan abaan ninka la yidhaha magangelyadiisa abaan binu saciid alumawi waay faballaqa wuxuu gaarsiiyey cuhmaan maa xamala wuxuu xambaarsanaa warkii loo soo dhiibay faqaaluu waxay dhaheen ina muxamedan laa yadkhulaha maka gelimayo calaynaa dusheeda canwatan xoog abadda ciidanba hadduu wato xoog bay ka dhiganta ma ogta xoog iyo seefo nagula soo geli maayo uma dalabuu minhu waxay ka dalbeen an yaduufa bilbeyti aduu cuhmaan aduu cumro ma u socota hore dawaafataa kacbadii waa ku garanaynaa faqaala wuxuu yidhi laa aduuf wallaan dawaafayn wa rasuulahi nebi maxamed sal sl mamnuucun loo diiday wallahi baana dawaafayn buu yidhi iyadoo nebi maxamed loo diiday uma inahum iyagii xabasuuhu jeelkay dhigeen waa xabiseen waa maxay cuhmaan bay meeshii ku xirteen fashaaca cinda almuslimiina muslimiintii xudaybiye waxaa ku faafay anna cuhmaan qutila waa la dilay lala waayey ninkii faqaala cali sal sl wuxuu yidhi cindamaa samica daalika marku maqlay laa nabrax ka zuuli mayno halkan xataa nunaajizahum yaa ilaa aan ka go-aansanno nunaajiza hum hum oo gaaladaa ilaa aan kala go-aansanno alxarba dagaal ballan waxaan ku qaadnay yaa inaan meesha ka tegin ilaa aan la dagaalno wey nunaajizahum nuqaatilahum weye macnaheedu dhowrkan sar baa la socda waa afar sar baan filaya so waa lix sar baycatu ridwaan ilaa waa dagaal baan gelaynaa soo maaha ciwaankaa soo dhex gala waxa weeye wadaca naas nebigu dadkiiba wuxuu ugu yeeray sheekadu waa isku xidhanta lilbaycati inay kula mubaayacodaan cala alqitaali dagaal waa dagaalamaynaa fabaayacuuhu waa la mubaayacodeen taxta shajaratin oo hunaaka halkaa ku taallo sumiyat bacdu waagi dambe lagu magac loogu magacdaray bishajarati ridwaan yaa laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara halkaa weeye fashaaca mada wuxuu kula mubaayacooday calal mowti dhimasho waagaa dagaalka waxaa la yidhi qof inuu ku dhinto maaha si kale uma soo noqon karo si nin kasaaba hadde san dib ugu bixin fashaaca waxaa faafay amru haadi lbayca baycadaas amarkeeda fii qurayshin quraysh waxaa faaftay baycad dagaal bay galeen saxaabadii nebiga la galeen fadaakhalahum waxaa galay minhaa baycadaa rucbun cadiimun argagax baa loo tuuray waa cabsadeen cabsi baa gashay weliba cumaan waa maqan yahay nebigu wuxuu sameeyey gacantiisiibuu gacanta nebiga ya iyo gacantiisu intuu isa saaray midigtiisa iyo bidixisa nebigu wuxuu yidhi allaahuma ina haadihi can cumaan cumaan baycadan waa geli lahaaye waa iyada aan laanahay in la dilay in kale lama oge gacantaydaan baa wakiil ka ah baycadan ya waa ku jiraa raggii baycadaas ilaahu dantaada iyo dantii rasuulkaadu ku maqan yahay waay saxaabadana nebi wuxuu ku yidhi antum khayru ahli lardi dhulka dushiisa wax jooga idinkaa maanta ugu khayr badan baycatu ridwaan waxaa loogu baxshay laa yadkhulu naara axadun baayaca taxta shajara rawaahu muslim geeddaa hoosteeda nin nebiga kula mubaaciyooday naar taaban mayso geed weyn bay ahay baycatu ridwaan shajaratu ridwaan baa iyadii loo baxshay waagii dambe sayd cumar baa rag waxaa soo gaaray geedkan dad baa soo aado oo ku tukada agteeda oo dawaafo oo ku warwareego oo markaasuu wuxuu ka baqay bidco iyo balaaye iyo in dadka wax kale ka aaminaan oo in la caabudo ka baqay markaasuu yidhi geedka salka ka gooye aa salka laga gooye waay wa kaanuu waxay ahaayeen qad arsaluu kuwa diray khamsiina rajulan nin konton nin calayhim dushooda uu hogaaminayo yaa mikrazmiyah binu xafs liyaduufuu inay soo wareegaan bicaskari اlmuslimiina waa maxay gaaladu waxay soo direen konton nin si ay muslimiinta u soo sahmiyaan lacalahum yusiibuuna inay bal asibaan minhum xaggooda khiratan kado iyagoo bal ishalmaansan intaas ta ay ka helaan oo qafloon ay ku dhuftaan ilaa dhowr nin dad badan bay baabayn ka dha haddii kuwaan mashquulsan yihin fa asarahum asarahum waxaa soo qafaashay kontonkii xaarisul jeyshi ciidanka ninkii ilaalinayey waardiya ciidanku leeyahy moxamed binu maslama soo baratay moxamed binu maslama waa kontonkii gacanta ku soo dhigay waharaba ra-iisuhum koodii madaxda u ahaana waa carar walamaa calimat bidaalika qurayshun quraysh markii ogaatay raggaa inay gacan galeen jaa'a jamcun minhum odayaal ka socdaa yimid webtada-uu waxay bilaabeen mada jaa'a waxaa yimid jamcun koox oo minhum ka socda gaaladii wabtada-uu waxay bilaabeen yunaawishuuna almuslimiina waay muslimiinta inay turyo turiyeynayaan dagaal weeye xataa usira minhum ilaa laga qafaashay ina cashara rajulan labaiyo toban nin wa qutila min almuslimiinana waxaa laga dilay waaxid kow wey hal mid baa laga dilay wallahu subxana wa tacala aclam sawa